waxyaabaha ugu badan oo dadka kalluumaysatada ah oo aan ku arkay degmada warshiiq iyo deegaanka almacaan xilligan waxaa bilaabanaya waqti furanka markaan ka hadlo dhinaca iibkao kale kalluunka ay soo saaraan waxay sheegeen inay tahay dhulkoo bacaad ah meelaha qaar inay dadka muqdisho ay gaarsiiyaan inay ku adag tahay waa midda deegaanka degmada warshiiq marka markaan u nimaadno dhinacan macaan kalluumaysatada waxyaabaha ay ka cabanayeen waxay ahaayeen biro daxariistay oo xeebta iyo marka loo soo dhawaado xeebtaba yaalla oo ah doomo la isticmaali jiray xilligii dekadaasi ay shaqayn jirtay macmalka ah oo maraakiibta wax lagaga soo daabuli jiray si loo keeno dhinaca beriga ah ama meelaha u dhow birihii meeshii oo ku daxalaystay biraha oo ku daxalaystay goobihii ay ku hallaabeen ama ku xumaadeen doomahaasi ayay dadku kalluumaysatadu aada uga cabanayeen waxyaabaha ay kuu sheegayaana waxay tahay
miyaanay ma haystaan qalab ama qaab ay iskaga bixin karaan birahaasi daxalaystay ma jirtaa mise waa wax ka badan awoodooda
markaan laba dhinac u qaadno mar waa wax ka awood badan in ay bixiyaan biraha meesha ku jira oo aan ku arkay oo ah kuwo aada u culculus waxaa arkaysaa doon intaasoo tan ah oo bartanka taalla meelaha ay kalluumaysatadu ay marka ay waxay rabaan soo jalaabtaan ay kasoo degi jireen midda kalena waxay tahay biraha meesha yaalla waxaa iska doonihii xumaaday dadkii lahaa ayaa milkidooda weli sheeganaya waxay leeyihiin awood uma hayno inaan isaga bixino haddii xitaa isku dado birihii dadkii lahaa waxay doonayaan in ayagu ay la baxaan meelaha qaar meel dhowr mayl u jirto xeebta ayaa waxaa yaalla ayadoo markab aada u weyn oo kamid ah maraakiibtii la isticmaalaya xilligii dekadu ay shaqayn jirtay marka waxay leeyihiin markab badda ay muujado badan kacaan qofka kalluumaysatada ah iyo doontuba dhibaatay kala kulmayaan waxay sheegeen qaar kamid ah dadkii kalluumaysatada ah dhaawac ka gaaray birahaasi daxalaystay in lugaha laga jaray oo qaarkood ay hadda naafo u yihiin in muddo ahba waxay sheegayeen inay codsanayeen in wax laga qabto ama cid kaalmayso dhinaca maamulka hirshabeel oo kale iyo dowladda dhexe laakiin aanu wax jawaaba ka helin sidii dhibaatadaasi ay ku qabaan shaqada kalluumaysiga wax looga qaban lahaa
marka la fiiriyo dhinaca nolosha kale dadku maadaama ay yihiin dad kalluumaysataha ma haystaan adeegyadii kale nolosha sida suuq ay kalluunka ku iibsan karaan ama malaaygi oo kale ma haystaan dadka iibsada gudaha deegaanka warshiiq oo kale tusaale ahaan ilaa ceelmacaan markaa fiiriso suuq ma jiraa dadka dhexdiisa ah marka laga soo tago inay malaayga usoo qaadaan muqdisho
suuq waa uu jiraa inta badan dadka deegaanku kuma badna isticmaalka kalluunka laakiin suuq waa uu ka jiraa walow shaqo badan aanu meesha ka ka muuqan laakiin waxaa jira shirkado kalluunka ka qaada oo muqdisho iyo meelo kale u iib keena marka waxyaabaha ay ku sheegayaana waxaa ugu badan in haddii ay soo saaraan tan badan oo kalluun ah xilli mararka qaar ay dhacdo in qolooyinkii shirkadaha ay lacag yar oo aan saa ugu badneen oo qiimo yar in loo sheego haddii ay diidaanna kalluunkii deegaanka in badan ay dadku ka isticmaaleen marka ay ku qasban yihiin in marar qaar amaah looga qaato mararka qaar qiimo aanan u qalmin in laga siiyo kalluunka mararka qaarna waxa ay sheegayaan oo kalluunka marka uu yaryahay in qiimo fiican ay ku helaan oo tusaale qofka soo saarta ilaa boqol kiilo ama konton kiilo inuu ku helayo wax ka badan laba boqol oo kiilo saddex boqol oo kiilo qiimihii uu ku iibin jiray in lamid ah in uu ku helayo konton kiilo ama soddon kiiloba marka ma jiraa dadkani cabashadooda cid ka jawaabtay ama ha noqoto maamulka hirshabelle ama dowladda federaalka oo aada la socoto
xaqiiqatan dhowr jeer oo aan dad kala duwan oo kamid ah dadka deegaanka qaar kalluumaysato ah dadka deegaanka hormuudka u ah sida odayaasha oo kale iyo dhaqanka oo aan wax ka weydiiyey waxay sheegeen in aanu helin wax jawaab ah oo ku aadan dhibaatooyinkaasi ay qabaan dadka kalluumaysatada ah ee ka kalluumaysanaya inta udhexeysa degmada warshiiq ilaa iyo magaalada muqdisho